bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal caweysi wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan dalka jarmalka ayaa ka qayb galaya shir looga hadlayo amniga iyo ka hortagga xasaradaha dunida xulka qaranka soomaaliyeed ee kooyatan jirada ayaa barbardhac la galay xulka waddanka qatar oo tartanka cayaartaasi martigelinaya wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay sidii bulshada ay ku qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka degmada afgooyo iyo guud ahaan gobolka shaqaalaha hoose kulan looga hadlayay xoojinta xiriirka waddamada ku bahoobay jaamacadda carabta ayaa muqdisho ka dhacay maanta shir lagu soo bandhigayay deeqaha waxbarashada hindiis hindiya ay siiso waddamada afrika oo ay soomaaliya ku jirto ayaa ka furmay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa ka codsatay maamulka gobolka banaadir iyo shaqaalaha soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dibudhiska xarunta wasaaraddaasi shaqada iyo shaqaalaha akhbaaraadka kale ee dunidana dhagaystayaal waxaa ka mid ah dhakhaatiirta dalkaasi ingiriiska oo sheegay inay shaqada joojin doonaan kadib heshiis cusub oo dowladdu soo bandhigto inay dhakhaatiirta ku shaqayn doonaan mar kale isusoo noqod wanaagsan dhegaystayaal u diyaargarooba warkii oo dhammaystiran oon idii aqriyo anigoo bashaara madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminaya oo ku sugan dalka jarmalka ayaa ka qayb galaya shir looga hadlayo amniga iyo kahortagga xasaradaha dunida cabdiqaadir yuusuf irshaad ayaa warkani fafaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka degay magaalada muniikh ee dalka jamhuuriyadda federaalk ee jarmalka iyagoo ka qaybgalaya shirka konton iyo labaad ee amniga ee muniikh security conference shirkan caalamiga ayaa waxaa kasoo qaybgalaya ilaa iyo soddon hogaamiye oo wadamada dunida ka socday ilaa iyo toddobaatan wasiiro dibadeed iyo difaaca arrimaha ugu waaweyn ee diiradda lagu saarayo shirkan sanadkan ayaa waxaa ka mid ah xasiloonida dalalka ka hooseeya saxaraha oo soomaaliya ay ku jirto qaabka yurub ay uga jawaabtay qulqulka qaxootiga kusoo badanaya wadamada yurub dagaalka siiriya xakamaynta hubka iyo cudurrada kusii baahaya dunida madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in shirkaasi uu ka jeediyo khudbad dhinacyo fara badan taabanaysa isagoo ka warrami doona xaaladaha amniga ee soomaaliya iyo gobolka geeska afrika guud ahaan wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane cabdisalaan hadliye cumar la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha difaaca iyo amniga sarreeye guuta cabdiraxmaan sheekh ciise iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya shirkan ayaa waxaa barbar socon doona kulamo gaargaara oo yeelan doonaan madaxda iyo wakiilada dalalka ka qaybgalaya shirka iyago oo ka wada xaajoon doona xoojinta iskaashiga la xidhiira yaraynta iyo ka hortagga colaadaha xulka qaranka soomaaliya ee kow iyo toban jirada ayaa barbardhac la galay xulka waddanka qatar tartanka cayaarta kubadda cagta ee dugsiyada jaamacadda carabta ayaa iyadoo dhanka kale wasiirka ama wasiiradda waxbarashada dowladda soomaaliya ay ku tilmaamtay guulla usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed ibraahim guulle isxaaq ayaa warkan inoo diyaariyey
xulka qaranka kubadda cagta dalkeena soomaaliya ee kow iyo toban jirada wiilasha ee ka qaybgalayay tartanka kubadda cagta ee jiilka kow iyo toban jirada ee dugsiyada hoose ee dalalka jaamacadda carabta oo sanadkan uu martigeliyey waddanka qatar ayaa kulankoodii ugu dambeeyey cayaar barbardhaca waxay la galeen xulka qaranka kow iyo toban jirada ee ka socday dalka sanadkan koob ka martigelinaya ee qatar wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka qayb gashay goob lagu daawanayay ciyaartaas dhex martay labada kooxood ee ka kala socotay dalalka soomaaliya iyo qatar ayaa ammaantay dadaalka ay muujiyeen ciyaartoyda matalaysay dalkeena soomaaliya oo saddexdii kulan oo ay ciyaareen muujiyey ciyaar wanaag iyo xirfad kubadeedu aada u heersaraysa qaar ka mid a daawadayaashii ka qaybgalay daawashada ciyaartaas ayaa u hambaliyeeyey ciyaartooyda ku ciyaaraysay magaca soomaaliyeed iyagoo wax lagu farxo ku tilmaamay ciyaar wanaagga ay muujiyeen ciyaartooyda soomaaliyeed ee tartankaas ka qayb gashay runtii soomaaliya hadda soo noqosho fiican bay samaysay iyadoo markii hore ciyaartu ay waqti fiican qaadatay inay soo baxdo waxyaalaha guusha wax kamid somalia markii ugu horeysa ka qayb gashay tartanka tartankan runtii dhallinyaradan isboortiga iskuulaadka ka socotay iyo wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda isboortiga dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo tusaalaha ugu weynna waxay tahay loo soo qaadan karo cunug laga yaabo inuu ku dhashay dagaal ama isagoo lala qaxaayo u dhashay iyo cunug kubaddi laga yaabo inuu ku dhashay inay maanta maaragtay natiijada meesha ka dhalata la arki karo agaasimaha guud ee wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed xaaji cabdi iyo agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliyeed cabdinaasir xuseen ayaa si wadajira ugu hambaliyeeyey ciyaartooyda xulka qaranka dalkeena ee kowiyi toban jirada wiilasha iyagoo sheegay in loo baahan yahay in si wadajira loo soo dhoweeyo maadaama magaca ummadda soomaaliyeed ay kor u qaadeen waxaa farxad weynay ah dhallinyarada soomaalida labatoban jirada ah markii ugu horreysay ayagoo aan tababar quman iyo agab u dhammaystirin lahayn welibaan lagu tababarin garoon caalami ah haddana saddexdii waddan ee caalamka maanta waddamada ugu qanisan ahaa la ciyaaray barbardhacna geliyey sigay weliba anu waxaan leeyahay maynad guuldaraysanin nagama badinin mar haddii halkaa gaarna dowladahaas intaa jiray oo awoodda alaga dhaqaalaynaynu barajeennay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya qadar bashiir cali ayaa dhankeeda hambalyo u dirtay jiilka koob iyo toban jirada ay wiilasha xulka qaranka dalkeena maanta aad iyo aad baan uga faraxsanahay inaan aan idiin sheego ardaydii saddex iyo saddex wadanka qatar aan ku kala tagnay oo wadanka soomaaliga marka ugu horeysa uu ka qayb galo cayaarahan ay tahay oo cayaaraha iskoolaadka ardayda labay toban jirada ah aysan weligood hadda sidaa u tagnayna laka raaynin ardaydeena hal bil iyo waxbaranaayeen tababar ay ku jireen hal bil keligeed marka waa fahmi kartaan meesha aan gaari kari lahayn haddii aan heli lahayn dhismaha ay ardayda kale wadamada carabta ay heleen sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujisay in ciyaartooydan tartankan kan xiga ay guulka la soo laaban doonaan iyadoo shacabka soomaaliyeedna ka codsatay inay taageeraan maxay ahayd sano dambeeto cayaaro waa gelin dambe la dhaha anaga sano dambeeto anagoo hadda hal bil oo ku jirna tababar oo aana maxay ahayd tababar fiican lahayn saddexda wadan emiraadka iyo sacuudiga iyo qatar oo wadamo aad iyo aad lacag iyo xoog u leh ay naga raan waayeen marka hambalyo hambalyo hambalyo soomaaliya oo dhan ciyaartooyda soomaaliyeed ee koob iyo toban jirada ah ee ka qayb galay tartanka jiilka koob iyo toban jirada ah ee dugsiyada dalalka jaamacadda carabta islamarkaana matalayay qaranka dalkeena ayaa ka soo baxay tartan loo qabtay dugsiyada ku yaala degmooyinka gobolka banaadir waxaana inta tartankan uu socday ay galeen laba kulan oo barbardhaca iyagoo kulankii ugu dambeeyey kulan bareejaha la galay ciyaartooy ka socotay dalka qatar oo koobka sanadkan martigelinaya waxaana ciyaartooyda ka socotay dalalka qatar iyo soomaaliya oo maanta bareejo galay ay sidaasi uga hareen tartanka jim kaab
aad baad mahadsan tahay ibraahim guudle wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay sidii bulshadu ay ugu qabqaadan lahayd sugidda ammaanka degmada hafgooye iyo guud ahaan gobolka shabeellaha hoose ibraahim faransa ayaa warkani faafahinaya
kulankani ay ka soo qayb galeen wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska soomaaliya guddoomiyaha degmada afguuye ee gobolka shabeellaha hoose odayaal iyo waxgarad ayaa waxaa looga hadlayey sida gobolka shabeellaha hoose ammaankiisa loo adkeyn karo qaar ka mid ah waxgaradkii kulankaasi ka qayb galay ayaa waxay warbaahinta qaranka u sheegeen dhibaatooyinka ammaan xilligan ka jirta gobolka shabeellaha hoose iyo sida nabadda looga wada shaqayn karo guud ahaan orda gobolka shabeellaha hoose gaarahan degmada afgooye waxaa lagu heli karaa ammaanka in dadka meesha wada jooga nooc kastoy ahaadaanba inay noqdaan heshiis haddana tan waxaan u arkaynaa shirka koo bilaawgiisa waaye tan kalead isdhaana gaarsiin waxaan jeclaa saacii ka sii daran ina ilaahay isna gaarsiiyo oo nabadgeliya afgooy degmada afgooy ay ka dhalato oo dadkana ay isgacan qabsadaan oo walaalihii ay saas ku noqdaan degmada daafeedii waa laysku dhacaa wadda hadda macquul ah oo degmada u furan oo degmada baabuurtana si toosa u isticmaali karaan waxaa jira oo keliya soddonka kilomitir ee muqdisho iyo afgooy inta u dhexaysa ah wasiirka howlaha guud iyo dibadhiska soomaaliya injineer saalax sheekh cismaan oo kulankaasi ka qayb galay ayaa waxa uu sheegay in ahmiyad gaar ay saari doonto dowladda ammaanka gobolka shabeellaha hoose waxaana intaasi uu ku daray wasiirka in loo baahan yahay in bulshada gobolkaasi ku dhaqan ay kala shaqeeyaan dhinaca ammaanka dowladda soomaaliya ammaanka shacabka iyo dowladda hadday iskaashtaan wax walba waa toosayaan iyo in laga baxo gaajada wax soo saarka in la kordhiyo wax soo saarka wuxuu keenaya in shaqo la abuuro shaqo abuuris waxay keenaysaa dadka inay ku fikiraan nabadda yacni mar haddii gaajada ay baaba'do oo beerihii boodbafgoy wahaa meelaha ugu hodansan way soomaaliya ka mid tahay ugu dhaqaalo badan dowladdan gacanay ku siinaysaa si nabadda loo soo celin lahaa nabaddan waxay ku imaanaysaa shacabka iyo dowladda inay iskaashadaan ay ku imaanaysaa dowladdan habeenii maal hagga way tegaysa hadda korena waan tagnay haddana waan ku noqonaynaa dadkii inay bulshada isdhexgalaan ayaa lagu dadaalayaa si kastaba dowladda soomaaliya ayaa waxay waddaa qorshooyin ay ku adkaynayso ammaanka gobolka shabeellaha hoose oo inta badan bulshada ku nool ay codsadaan in ammaanka deegaanadooda la adkeeyo
aadaad mahadsantahay faransa kulan looga hadlayay xoojinta xiriirka wadamada jaamacadda carabta ku bahoobay ayaa ka dhacay maanta magaalada muqdisho kulankaani maanta lagu qabtay muqdisho oo looga hadlayay xoojinta xiriirka wadamada ku bahoobay jaamacadda carabta soomaaliyana ay qeyb ka tahay ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano wakiilo ka socday ururka jaamacadda carabta iyo marti sharaf kale kulanka oo laysku dhaafsaday fikrado kala duwan ayaa waxaa diradda lagu saarayay iskaashiga wadamada jaamacadda carabta iyo dardargelinta doorka jaamacadda carabta ee la xiriira horumarka iyo dibdhiska soomaaliya oo muddooyinka ugu dambeeya ku tillaabsanaysay horumaroo dhanka dowladnimada ah kulanka markii hoosoo gabagaboobay kadib ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya axmed cali kadiye oo ka warbixiyey shirkii maantay wuxuuna xusay in aada loo gorfeeyey doorka jaamacadda carabta ee soomaaliya iyo sida lagu baahan yahay in ururkaasi u garab istaago soomaaliya shir lagu soo bandhigayay deeqaha waxbarashada hindiya ay siiso wadamada afrika oo ay soomaaliya ku jirto ayaa ka furmay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya cumar caaqil ayaa warkan halkaa inooga soo diray dhegeystayaal warkaa dib ayaan ugu soo laaban doonaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa ka codsatay maamulka gobolka banaadir ee shaqaalaha soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dibudhiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha cabdulaahi muxidiin codka ayaa warkan ifaahinaya
sigan loo diray maamulka gobolka banaadir iyo shaqaalaha soomaaliya ayaa ujeedkiisu yahay ka qayb qaadashada iyo dhammaystirka dib u dayactirka xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada cabdiweli ibraahim sheekh muudi ayaa ugu horreyn dalab u diray maamulka gobolka banaadir si ay gacan uga geystaan hawshan waxaa kaloon si gaara aan rabaa inaan isagana aan aan rabo inaan u xuso inuu gacan ka geysto guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada magaalada magaalada aad xukumaysa waaye hadday qurxaan aatay bilicdeeda aday sharaftaada kor u qaadaysaa dadnimadaadaay kor u qaaday waxaan rabaa inaad soo booqato wasaaradda oo aad aragto wixii adi lagaaga baahnaa inaad gacan ka geysatana waa kaa codsanaynaa maadaama guddoomiyaha magaalada inay wanaagsanaatana ay muhiim tahay iyo quruxdeeda bilicdeeda aynu soo naqato cid kastooo gacan ka geysanaysana waxaan rajaynayna inay gacan ka geysato ugu dambayntii wasiir muudey ayaa baaq u diray dhammaan shaqaalaha iyo shacabka soomaaliyeed inay gacan ka geystaan dhammaystirka dayaxtirka xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aniga waxaan rabaa qof kasta oo soomaali ah oo wasaaraddan yacni caqli iyo fikir iyo dhaqaale iyo maskax u geystay waa u mahad celinaynaa haddana waxaan aad ugu mahad celinaynaa in ay haddana kasii geystaan gacantoodii waxaa kaloon rabaa inaan ku daro shaqaalaha dowladda soomaaliya xaruntaa xaruntii laga xukumaayo waaye shaqaalaha dawladda xaruntii laga xukumaayo waaye oo lagu soo aruurinayo database-kooda waaye marka waxaan rabaa ayagan inay kaalintoodana qaataan waan mahadsantahi
dhegeystayaal halka warka idinkaga imaanayo waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxda dhakhaatiirta england ayaa ballan qaaday inay kasoo horjeesan doonaan kadib markii dowladda england ay ku dhawaaqday heshiis shaqo oo cusub oo ay dhakhaatiirtu ku shaqayn doonaan heshiiskani ayaa dhakhaatiirta lacag ay ka qaataan maalmaha la nasto waxaa ururka dhakhaatiirta m b ee ay sheegeen inay ka fikirayaan wax waliba iyadoo khilaafka dhakhaatiirtu uu ka jiro inuu sii weynaan doono haddii dowladdu ay ku adkaysato sharcigani hogaamiyaha ururka dhakhaatiirta doctor johan malawa ayaa sheegay in sida dowladdu ay samaysay heshiiskan shaqada ay tahay mid ka fogeynaysa dhakhaatiir badan mustaqbalka inay jiri doonto shaqo ka fiirsasho leh guud ahaan dhegeystayaal warkii caweysnimo reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waan raga intaa cidda warkiiyagu seego waxay dib kaga daalacan karaan beejkan internetka ku leenahay redio muqdisho dotnet idina waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la saacodka warkayaga nabadgelyo